walahi hadda faransiiska waxaa moodaa maalin maalin ka dambeyso daqiadba daqiad ka dambeysa inay xaaladda aad usii adkaanayso hadda goboladii iyo tuulooyinkii kusii faaftay arrinta maadaama waddankan dadka carabta u badan yihiin tuulaha dhehin iyo magaalo weyn intaba marka waxaa moodaa hadda inay sii faafayso aad arrinta usii adkaanayso marka xalay ugu darneed oo tuulooyinkii xalay sii gaartay arrinta an magaaladan deganahay shambaqey la yidhahda waa sii gaartay xalay marka maalmahan dhanna waa ka nabdooneen arrintaas marka xalay ay nagu bilaabeen ma garata rabshadahan hadda isa soo taraaya maxaa ugu waaweyn waxyaabaha kiciye keenaya inay sii darsadaan wallahi hadda arrinta waxay ka dhacday baris an hadda baris ma degani gobol aan ka deganahay laakiin arrintan waxay ka dhacday baris nin boolisa kolley wuxuu dil cunug toddobiyi toban sano jiro sida idaacadaha sheegeen oo naahil la yidhaahdo oo dabnaa carabta kasoo jeedo asal ahaan waddankaana sida caadiga dee waa u badan yihiin dadka hadda mudaharaadayo waddankan ilaa shan milyan lix milyana ka degan oo maaragtay dadkaas wadamadaas kasoo jeeda ah carabta u badan marka taasay arrintaas ka kacda arrinta maxay arrinta u degi la'dahay oo sii kicinaya marka marka arrintu dhacdo kadib wallahi arrinta way degi la'dahay sababta u degi la'dahayna waa wixii faraha ka baxay oo booliskii controolkii wuxuu controlayo wixii maarata lama controli karo mudaharaadkii marka hore sheeke waxay ahayd mudaharaada oo dowladda ogolaatay oo si nabada ku socotay oo xataa dadka faransiiska waddankan asal ahaan kasoo jeeda cadaanka ah ay maaragtay ka xumaadeen oo mudaharaadka qayba ka ahaayeen maalmihii koowaad kadibna arrintii dadka way bedeleen ajanabiga ahay oo waxaa loo bedelay in guryaha la jibsho in dukaamada la jibsho in bangida la dhaco marka arrintii aad usii adkaatay dadkii marka waa hadda arrinta jahwareena maraysaa khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa wallahi khasaaraha wax la xisaabi kara maaha dadka faransiiska say sheegayeen yani waxaan waxa lamida maysan arkin muddo badan muddo badan dadkan faransiiska maysan arkin waxaan marka aad khasaaraha tarimaa la gubay waxaa la gubay dukaamaa la gubay bangiyaa laqaystay arrinta dha tuulooyinkii sii tagtay marka baris sheekada ahayd hadda baris oo kasoo gudubtay tuulooyinkii maraysaa marsele hadda maraysaa leone maraysaa hadda leon hadda saacay bari ii jirta aniga marka wixii waxaa mudaaba maalin maalin ka dambeyso saacadba saacad ka dambeyso in sii socoto sii socoto marka khasaare aad u baxad wen yahay wax la qiyaasi kara maaha telefishinada markaad fiiriso iyo idaacadaha dalka maxay sheegayaan tusaale ahaan khasaaraha maxaa lagu sheegayaa dhimasho dhaawac maxaa jira wallahi khasaaraha dadka badankooda aad u caraysan yihiin oo t v-ga haddaad daawato maaragtay baabuur badanaa laga gubay dadka hadda magaaladeena degan dadkan dad nabadeeda u badan yihiin magaalada dadka degan baabuurta waxay ku qorteen walaalo biris waxaan shaqa ku aadaa baabuurkeyga hayga jebinin ee warqada ku qorteen muraayadda qof walba anaga xataa somalia baabuurteena ku qoranay waxaa walaalo subaxdii shaqaan aadaa fadlan baabuurkeyga haga jebin marka baabuurkiisa haddii la jebiyo jaa shaqadiisa meeshaas ku eg taha marka dadka dhan baabuurta waxaa lagu wada dejisto warqad ah walaalo biris waxaan shaqa aadahay baabuurka haga jebinin marka arrintaas hadda ilaa tuulo ilaa baris ilaa meel walba dadka baabuurtii gubayaan soo maaha marka warqadaasa lagu wada dejisto marka ayagana dadka mudaharaada waxay samaynayaan baabuurka warqada ku dhegantaha way ka leexanayaan ma garata dadka wax kaloo sameeyaan wax kaloo sameeyaan ma garanayaan qofkii asagoo gurigiisu joogo banaankiina buuq ka socdo ayaa baabuurkiisa la gubaya subaxdiina shaqa ma aadi karo qofkii sheefkiina hadaa waxaad tidhahdo ani bris wax ma shaqaynayo waa difficulty waa sheekada kugu adkaanaysaa waa garta waxaad markaa ka warantaa gaar ahaan dadka soomaalida ee jooga dalka arrintani sidee u dareemayaan ma jirtaa cabsi dadku ay qabaan gaar ahaan cabsi aad qabtaan soomaalidiina wallahi dadka soomaalida hadda dadkan waddankan waana koo badan yahay dadkan kale ku badan waddanka balse soomaalida waxaa moodaa in waxaan ku werarsan yihiinba hadda meelay ka bilaabaan mudaharaadkana qayb kama aha qaybtan kalena t v-da dadka ka hadlayana qayb kama aha communitiyaal awood lahoo soomaalida maanta hadda faransiiska joogo oo waxaan qayb ka ahna ma jirto ka hadlayo marka soomaalida waxaa moodaa in waxaan ku werarsan yihiinba marka waa iska daawanayna un dadka mudaharaadaya marka ayay u badan yihiin ma wiilkii la dilay dhulka uu kasoo jeedo mise guud ahaan dadka soo galootiga oo dhan ayaa ku jira mudaharaadyadaan wallahi wadamada oo carabta ah oo waddankan gumaysto oo maarata boqolaal sana dadkan degiyin dadkan xataa asalkooda faransiis a la dhihi karaaba sababta dadkan boqolaal sana degiyin meesha mudaharaadayo laakiin asalkooda wuxuu kasoo jeedaa wadamada faransiis ku hadlo oo faransiiska gumaystay kasoo jeedaan marka wadama dee dadkan kale oo xoogaa waddankan ku korayo oo ama ku dhasho madowgaana inay waxa laga yaabaa inay la socdaan lakiin ma badna inkastoo hadda t v-da laga soo deenayo dad madooba calanka faransiiska wato maaragtay iyagana gugubayo ama dukaamo dad madooba waa yar yihiin waa aad u yar yihiin laakiin dadka majority-ga waxawaa dadka maarata faransiiska ku hadla oo wadamadan waddanka faransiiska soo gumaysa jira dowladdu iyada ma ka hadlaysaa arrintan oo telefishinadii ma kala hadlaysaa dadka mudaharaadka dhigaya dowladdu maxay leedahay wallahi dowladda iyo hadda aniga tuulooyinka hadda joogaa aniga tuulooyinka dadka waxay sameeyeen dadka maamulo magaalooyinka xildhibaanada waxaas ayaa waxay la kulmayaan dadka ajnabiga maaragtay isdhexgalka bulshada football iyo waxbay ay maaragtay dadka u sameynayaan si sarabshadaan qayb uga noqon adigu tuulooyinka waxaa ka socda waxyaabo badan oo maaragtay dadka labada dadka qowmiyadaha kala duwan iskugu keenaya laakiin magaalooyinka weynka arrinta waa gacanta ka baxday laakiin meelaheenna waxaa ka socdo taxadir aad u badan oo laga hortagayo waxaan oo wacyigelin ah dad dhintay ilaa hadda ma la sheegay wallahi baris idaacadda dab dhaawacyo badan waa la sheegaa oo aad u badan dab tariimo lagu gudaa la sheegaya dhaawacyo iskaa la geeyey wallahi qa- khasaaraha ma yara faransiiska eh, maaragtay khasaaraha ma yara xataa arrinta hadday joogsato faransiiska dowladda si usoo kabanayso waa waa arrin aad u a- cajiib badan waa sababta ah waxyaabaha dowladda oo asaasiga dadka u ah bulshada ama xafiis ha ahaato ama basas ha ahaato ama tariimo ha ahaato waxyaabaha dowladda ay leeyihiin o dhan inta badan waa waa la gudiyay hadda shacabka iyo xataa dukaamadooda waxbaa gaargaara marka khasaare aad u badanaa gaara faransiiska tareenadan la guba aad sheegayso n iyagoo maran oo eberemaa la gubay mise iyadoo ay dad saaran yihiin tariimada marka hore dadka markay mudaharaadayeen wadada u istaageen marka dadkii markii oo wadada loo istaagay tarinka dee asa- wuu jo- wuu joogsada darawalka wuu jo- u istaagay soo maaha dadka ka kala yaaceen marka dadka arkeen marka dadka tariimada badanaa iyaga faaruq aa la gubaayay